munaasabadani oo ka dhacday saldhigga degmada xamar jajab ee gobolka banaadir islamarkaana lagu dhisayey wejigii labaad ee xabsi loogu talagalay in lagu dhaqan celiyo haweenka geysta dhibaatooyinka kala duwan ayaa ka dhacday gudaha xabsigaasi dhismaha xabsigan ayaa waxaa si weyn uga qayb qaadanayay ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya gudoomiyaha degmada xamar jajab ayaa munaasabadda hadallo ka soo jeediyey waxaa meel fiican noo maraya dhismaha xabsiga saldhigga degmada xamar jajab oo runtii aan mar dhow dhagax dhignay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa hoggaanka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo runtii garab weyn naga siiyey sidii saldhigan xabsigan dhismihiisa loo bilaabi lahaa maantayna waa u jeedaanoo waxaa ka qayb qaadanaya dhammaanba ciidanka booliiska ku qoran degmada iyo tiimka hoggaanka dhismaha taliyaha saldhigga degmada xamar jajab oo goobta hadalla ka jeedisay ayaa sheegtay inay ka qayb qaadanayaan dhismaha xabsigani ciidamaha booliiska soomaaliyeed iyagoo ku bixinaya mushaarkooda saldhiggan markiisa horeba wuxuu ka dhexeeyaa ama xaquuqdooda lagu dhisay ciidanka booliiska soomaaliyeed maantana wax walboo lagu kabaayana si dhammaystiran a maamulka degmada iyo ciidanka booliiska iskaashanaya ama marba tilaabadii hor lahoo la kordhinaya lagu sii kordhinaya haddii ilaahay ka raali noqdana gabagabow noo maraa mardhow insha allah wejigii labaada maraynaa ugu dambeyntii waxaa munaasabadda hadallo ka jeediyey taliyaha hoggaanka dhismaha ciidanka booliiska soomaaliyeed annagoo fullayna amarka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed hoggaangaan dhisma ahaan oo ku saabsan saldhigyada dhan in loo dhiso qeybo xabsi oo haween ah waxaa saaka ku guulaysa oo lambaroon ku galay fikirka ugu horeyna keenay taliyihii saldhiga xamar rajab iyo maamulka degmada siday u wada shaqaynayaan iskaashigooda iyo aad baan marka hore ugu mahad celinayaa ku hoggaan dhisma ahaan waxaa waajib naga saaran wejigii labaada saaka noo bilowday inta kalena sida ugu dhaqso badan baan aan kusoo gabagabaynana hadduu ilaa yidhaahdo qeybaha kale oo weliga caddi ku koobanna waa ka soo qaybgeli doontaa idinkoo saxaafadda ah markaan dhammayno xabsigan xamar rajab waxaan ku xijin doonnaa inta kale hodan iyo iyo holwadaag iyo xamar iisheeg waa beri iyo dhammaan inta weliga caddi hoos timaado si kastaba ha ahaatee hirgelinta xabsigan ayaa qayb ka ah fulinta amarka taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed kaasoo ahaa in saldhigyada dalka loo dhiso qayb xabsi oo haweenka u gaar ah